alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira waa dersigii shan iyo labaatanaad ee ka mid ahaa duruusta alusuul min cilmi lusuul waxa uu ku saabsan yahay taqriiru nabiyi calayhi salaatu wasalaam qaala almusanifu raximah llahu tacaala wa ama taqriiruhu sala allahu calayhi wasalam rasuulka sugistiisa miya calaa shay shay dushii uu ku sugo ummadda fa huwa taqriirkiisaasi daliilun fa huwa taqriirkaasi daliilun waa daliil calaa jawaasihi shayga bannaanidiisa daliilo ah cala alwajhi wejigii uu u bannaan yahay alladii wejigaasoo aqarahu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sugay sawaan waxaa isku mida kaana ahaya waxa uu rasuulku sugay shaygaa uu rasuulku sugay qowlan qowl ahaaya odhaah am ficlan ama ficil ahaaya taqriirku markaa waa mid ka mida sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam luqa ahaanna waa masdaru qarara aliqraarna waa masdaru aqara maadada maadada macnaheeduna wuxuu ku wareegayaa atark oo aqara aطayra fii wakrihi ay tarakahu shimbirtii wuxuu kaga tegay buulkeedii ama meeshii ay degenayd culimada usuul fiqigu waxay iqraar u yaqaanaan guud ahaan alkafu can ilinkaar in markaa diidmada la yska daayo oo qowlkii ama ficilkii aan la diidin iqraaru nabiyina calayhi isalaatu wasalaam waxaa looga jeedaa tarkuhu inkaara maa qiila aw fucila fii xadratihi aw calima bihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam inaanu inkirin oo aanu diidin wax laga yidhi meeshii uu joogay ama lagu sameeyey amaba se meel kale lagu sameeyey oo ama laga yidhi oo laakiin uu ogaaday ama ficilkaaba ah maa laa yakfaa cala nabiyi haaliban maa laa yakfaa mithlu cala nabiyi haaliban waxaan inta badan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam aan ka qarsoomin markaa nebigu calayhi salaatu salaam qowl hadduu iqraariyo ama ficil iqraarkiisaas wuxuu daliil u yahay calaa jawaasi hada alqowl wa hada alficil qowlkaasi inuu bannaan yahay ficilkaasina inuu bannaan yahay laakiin jawaasku waa macno ballaadhan oo wujuubka iyo nadbiga iyo ibaaxada iyo karaahadu intuba jawaaska ayay soo galaan markaa bannaanidaasi sifadeebay yeelanaysaa cala alwajhi aladii aqara calayhi waa kaa yidhi qaabka ama wejiga uu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu ficilkaasi ummadda ama qofka ugu dul sugay oo haddii waxa weeyaan waxa uu rasuulku iqraariyey uu waajib yahay waajibnimadiisu daliil kale ay ku sugnaatay horta mujarad liqraar jawaas buu tusinaya haddii waxa uu iqraariyey aanu cibaado ahayn ibaaxo quruu tusinaya laakiin daliil kale ayaa tusi kara in waxaa nebigu iqraariyey uu yahay manduub oo hadduu cibaado yahay shaygaas qowl waajibinayana aan lahayn oo iqraarku ficilka kama xoog badna ficilkuna mujaradka ahi hadduu cibaado ku tacalluqo istixbaab iyo nadbi buu tusinayay iqraarkuna waa saas oo kale haddii waxa weeyaan daliil kale uu tusiyo waxaa nebigu iqraariyey inuu waajib yahayna dee wejiguu iqraariyey waa waajibnimadaasay noqonaysaa maxaa u daliila in iqraaru nabiyi calayhi salaatu wasalaam uu tusinayo cala aljawaaz lianna aliqraara cala almacsiyati macsiyatun in cid macsiyo samaynaysa iyadoo la inkiri kara lagu daayaa waa macsiyo waa mukhaalafatu lima amara allahu bihi min alamri bilmacruuf annahy can ilmunkar wakhilaaf alkhilaafi wixii ilaahay u amray waa wanaag faris iyo xumaan reebis nebigana ilaahay subxaana wa tacaala waa ka ilaaliyey macsiyada macsiyo inuu iqraariyana saasoo kale waa ka ilaaliyey bay noqonaysaa waxaa kaloo taa u daliila saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim kaanuu yaxtajuuna biiqraari الnabiyi calayh الsalaatu wasalaam calى jawaazi ma aqara bihi iqraarka nebiga waxay u deliishan jireen waxaa nebigu iqraariye ee uu sugay ee aanu diidin inuu yahay wax bannaan waa fahamkii saxaabada waay wax waajiba oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu iqraariyey waxaa tusaale u ah iqraaruhu ahla qubaa cala istidaaratihim fi salaa reer quba markii loo sheegay in qibladii la bedelay iyagoo salaada ku jiray wareegeen xaggii qiblada cusub ay wareegeen markay ogaadeen istiqbaalu alqibla aljadiida inay tahay arrin waajiba markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam meeshaa ma joogin laakiin calima bidalika maxaa u daliilay inuu ogaaday waxa ay sameeyeen lianna midla dalika laa yakfa cala nabiyi calayhi salaatu wasalaam arrinkaasoo kale wax rasuula ka qarsoomaya maaha aliqraar cala lmanduubna waxaa tusaale u ah bilaal wuxuu rasuulka u sheegay markastuu dahaaro qaato inuu tukado laba ragcadood rakcatay lwudu aw iطahaara walam yunkir dalika calayhi nabiyu alayh isalatu salaam rasuulkuna arrintaa kuma inkirin oo arrintaasi ficilka bilaal kumay noqon shay sunno oo mustaxaba waa dhici jirtay saxaabadu inay sameeyaan waxyaabo qurbaa ama cibaada ama taaca islayn ilaahay ugu dhowaada marka zamankuna zamanu nusuuli waxyi buu ahaa hadduu rasuulku inkiro khalaas ficilkooda waxba kuma sugmayaan sida saddexdii nina dee xadiidkii ahna si saxeynka ku jiray lagu sheegay kii yihi waan soomayaa un iyo kii yihi salaatullah baan u taagnaanaya kii yihi dumar guursan maayo ankara nabiyu ficlahu man ragiba can sunnatii falaysa minii buuri laakiin bilaal nebigu calayh isalatu wasalaam ficilkiisa ma inkaarin ma ma ma diidin aliqraar cala lmubaaxna waxaa tusaale u ah iqraaruhu khaalida cala akli dab xayawaankaa dabbiga la idhaahdo se lugaleyda maahe waa xayawaan ay dusha isaga yara eeg yihiin ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam khaalid oo cunaya weliba xeedhadii nebiga ama miiskiisii ku cunaya u arkay mana inkirin rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu rasuulku iqraarinayaa qowl buu noqon karaa ka qowli ljaariyati allahu fi الsama markuu rasuulku weydiiyey ku yihi ayn allah qaalat fi الsma qaala man ana qaala anta rasuul اllah actiqha fainaha mumina bui nebigu ictiqha fainaha mumina kaa qowlkeeda waa iqraariye wey waxaa la mida ninkii rukuuci dabeed odhan jiray rabana walaka alxamdu xamda kaiira طayiba mubaarakan fiih ficiluu rasuulku iqraariyey waxaa tusaale u ah ninkii markuu tukanayo qiraa'ada ku khatibi jiray biqira'ati suurati اlikhlaas nebigu calayh الsalaatu wasalaam wuxuu uhi akhbiruuhu ana allaha yuxibuhu wakadalika iqraaruhu alxabashata wahum yalcabuun fi lmasjid aw cala lacbi fi lmasjid qoladii xabashida ee masaajidka ku ciyaaraysay ficilkooda rasuulku ma inkirin bal makana caaishata min mushaahadatihim waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xadradiisa aan laga odrhan ama aan lagu samaynin labuu qeybsamaya maa calima bihi nabiyu calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu ogaado dee warkiisa uu soo gaadhay iyo maa lam yablug khabaruhu nabiya calayhi salaatu wasalaam waxaanu warkiisu nebiga soo gaadhin kaa warkiisu aanu nebiga soo gaadhin wuxuu u qeybsamayaa maa yakfa miluhu iyo maa laa yakfa milu wax qarsoomi kari waxaan qarsoomi karin ka qarsoomi kara lama odhan karo rasuulku wuu iqraariyey ilaa rasuulka oo jooga lama odhan lama samayn warkuma soo gaadhin wixiina waa wax qarsoomi kara oo lama odhan karo iqraarka nebiga ayuu ka mid yahi waa sunna taqriiriya lama odhan karo laakiin wuquucu dalika fi zamani nusuuli اlwaxyi wa cadami wuruudi inkaarihi min allah daliilu calaa jawaasihi iyadoo waa sunna taqriiriya aan la odhan ahayn in waxaas uu dhacay waktigii waxyiguu soo degaayey ilaahayna aanu inkirin waxay daliil u tahay wax bannaan inuu yahay haddaanu nebigu ogaan ilaahay waa ogi subxana wa tacaala hadduu wax munkara yahay ilahay baa inkiri lahaa qur-aan kusoo dejin lahaa lakiin waa sunna taqriiriya la odhan maayo maa laa yakfa miluhuna yaanu warkiisu rasuulkaba soo gaadhina waxa isagoo kale aanu qarsoomin lama odhanayo waa sunna taqriiriya baa la odhanaya isaga sa dee salaadii mucaadi ibnu jabal intuu nebiga la tukado haddana qowmkiisa uu tukin jiray qaala raximah اllahu tacaala mihaalu iqraarihi rasuulka iqraarkiisa waxaa tusaale o cala lqowli qowl dushii ummadda uu ku daayo ku sugo iqraaruhu rasuulka sugistiisa aljaariyata inantii yarayd uu sugay alatii taa su-aalaha weydiiyey ayna allah faqaala tihi fi samaa markaa qowlkeedaasi fi samaa buu nebigu iqraariyey wmihaalu iqraarihi iqraarkiisi waxaa tusaale u cala alficli ficil dushii uu ku iqraariyey iqraaruhu rasuula sugistiisa saaxibo sariyati ninkii sariyada ama ciidanka korjoogtada u saaxiibka ahaa alladii kaasoo kaana ahaa yaqra-u mid akhriya liasxaabihi ee fi salaa fayakhtimu ku khatima qiraa'atahu biqul huwa allahu axad faqaala nabiyu sala allahu alay wasalam wuxu uhi saluuhu weydiiye liayi shay sheygee awgii ayuu kaana yasnacu mid u sameeya dalika arrinka saaluhu way weydiiyeenoo faqaala wuxuu ihi liannahaa sifatu raxmaan maxaa yeelay suuraddani allah raxmaankaabay sifaynaysaa wa ana aniguna uxibu waan jecela an aqra'aha inaan akhriyo faqaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam rasuulku wuxuu ihi akhbiruuhu u warama ana allaha ilaahay yuxibu inuu jecel yahay wmihaalu aakharu tusaale kale waa ficilu nebigu iqraariyey wa iqraaruhu rasuulka calayhi isalaatu wasalaam sugistiisa alxabashata xabashidii uu sugay yalcamuun xaala ay ciyaarayeen fi lmasjidi iqraaruhu ficl alxabasha min ajli taaliif soo dhoweyn awgeed buu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam arrintaasi ugu iqraariyey cala alislaam islaamnimada uu kusoo dumayay oo kusoo dhaweynayay waxaa kaloo la odhan karaa ciyaartani maahayn lam yakun laciban cabathiyan ciyaar iska markaa bilaa macnaa may ahayn waxaa lagu dhoogtamayey hubkii markaa dagaalka warmihii iyo waxaas taasina waa arrin fiican oo dee masaajidka dhexdiisa waa lagu samayn karaa shaadka dhexdiisa waa lagu tababaran karaa faaidu lahu aciduu lahu ma staطactu min quwa bay soo gelaysa alaa ina alquwata alramyu buu uhi nabigu alayh isalaatu wasalam faamaa maa shaygii miyaa waqaca dhacay fii cahdi nebiga waktigiisii oo lam yaclam aan ogaan bihi isaga oo wax qarsoomi kara ah fainahu laa yunsabu looma nisbeynayo ileyhi nebiga waa sunihii nebiga la odhan maayo nebigu maba ogaanbe walaakinaha se yeeshee xujatu weeye liiqraar illaahi liajli iqraar illaah ilaahay subxaana wa tacaala iqraarintiisa awgeed lahu waxaa ama shayga uu iqraariyey hadduu wuxun yahay ilaahay baa qur-aan kusoo dejin laha walidaalika saa awgeed baa istadalla saxaabatu radia allahu canhum saxaabadu waxay deliishadeen calaa jawaazi alcasli casliga banaanidiisa waxay u deliishadeen biiqraar illaahi ilaahay subxana wa tacaala iqraarintiisa lahum iyaga uu iqraariyey caleyhi casliga dushiisa ku iqraariyey oo ku daayey oo aanu ka reebin oanu ka nahiyin qaala jaabiru radia allahu canhu kuna waxanu naczilu cazli inaanu samayno wlquraan wlxaal alqur'aanuna yanzilu qur-aankuna uu soo degay mutafaqu caleyh zaada wuxuu ziyaadiyey muslimun qaala wuxuu uhi sufyaanu oo ruwaadda xadiida ka midi walow kaana hadduu ahaan lahaa casligu shay-an oo yunhaa canhu la diidayo lanahaanaa canhu waxaa naga nahyi lahaa alqur'aanu macnaa casligu waa shay yakhfaa miluhu isagoo kale waa qarsoomi karaa markaa mar haddaan rasuulka loo sheegin inuu waktigii nebiga dhacay un looma daliishan karo sunna taqriiriya inuu yahay laakiin nebiga iqraariye lama odhanayee aqarahu llahu baa la odhanaya oo hadduu waxaan banaanayn yahay rasuulkana uu ka qarsoonaaday ilahay baa qur-aan kusoo dejin lahaa marka inuu bannaan yahay bay daliil u tahay laakiin nebiga caleyhi isalaatu wasalaam loo tiirin maayo sunnaha taqriiriga lagu dari maayo wydulu waxaa tusinaya calى ana iqraar اllahi ilaahay subxaana watacaala iqraarintiisu xujatun xujo inuu yahay ana alafcaala afcaasha afcaasha almunkarata ee mid la saluugo la diido alatii taasoo kaana ahayn almunaafiquun munaafiqiintu yukfuunahaa kuwa qariya si qarsoon u sameeya yubayinuha allahu tacaala ilaahay waa caddaynaya wayunkiruha calayhim waana ku inkiray sida suuratu tawba oo kale aad ku hari karto waxay hoos u yidhaahdeen iyo waxay si qarsoon u sameynayeen ba ilaahay uu ka shifay fadalla wuxuu tusiiyey arrinkaas calaa ana maa shayga sakata allahu canhu ilahay uu ka aamusay fahuwa jaais wax bannaan yihi wamaa sakata canhu fahuwa cafuna waa ka yihi nebigu calayh isalaatu wasalaam ilaahay wuxuu ka aamusay aanu xukun kusoo dejin ilaahay waxba kama qarsoonaadaane waa shay laydiin cafiyey oo laydin dhaafay wa mihaalu maa shaygii tusaalihiisu waxa weeye udiifa loo tiiriyey ila nabiyi sala allah alay wasalam oo min wasfina wasfigaasoo fii khuluqihi nebiga dhaqankiisa ku saabsan macnaa qowlu asaxaaba yidhaahdeen kaana anabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu ahaa ajwad annaas dadka ka u deeqsisan khayr oo dhan deeqsi ku ah wa ashjaca annaas dadkana u geesisan oo inaga nidhi tacriifka uu musanifku sunnaha ku tacriifiyey waa tacriifkii muxadisiinta marka tacriifka muxadisiintana waxaa ku jira wasfiga min qowlin aw ficlin aw iqraarin aw wasfin marka wasfigii xagga dhaqanka iyo akhlaaqda ku saabsanaa tusaalihiisu waa ka inay sifadiisu ahayd inuu yahay ajwad nnaas wa ashjac nnaas wmihaalu maa kii tusaalihiisu waxa weeye udiifa loo tiiriyey ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam oo min wasfin sifo ah fii khilqatihi abuurkiisa ku saabsan qowl saxaabi uu ihi kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu ahaa rabcatan mid gobol ah min arijaal kaasoo ragga ka mida laysa biawiili mid dheer ma ahayn oo ragga ka dhex mudha walaa bilqasiiri mid gaabanna mu ahayn markaa dhexdhexaad buu ahaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam rabca oo qofka dherarkiisa uu yahay dhexdhexaad uu yahay qaala almusanifu raximah llah aqsaamu lkhabari khabarka qeybihiisa biictibaari man ciddii marka loo eego yudaafu ilayhi khabarka loo tiiriyo oo khabarku waa ka caamsan yahay xadiidka oo wax kasta oo markaa la la tanaaqulay oo lagu sheekaystay oo la wariyey oo laysu dhiibdhiibay baa khabar la idhaahda marka wixii nebiga laga wariyey waa khabar wixii saxaabiga laga wariyey ciddii ka dambeysay waxaa laga wariyey isaguna saasoo kale waa khabar marka cidda loo tiiriyey la yidhi ciddaasaa tidhi ama ciddaasaa samaysay marka loo eego qeybaha uu leeyahay khabarku inqasim waa qeybsamaa alkhabaru khabarku biictibaari man ciddii marka loo ego yudaafu la tiiriyo khabarka ilayhi isaga loo tiiriyo ilaa alaaati aqsaamin saddex qeybood buu uqeybsamaa marfuucin ilaa marfuucin buu uqeybsamaa khabar marfuuca wa mawquufin khabar mawquufa wa maqtuucin iyo khabar maqtuuca waaye falmarfuucu marfuucu maa khabarka weeyaan udiifa loo tiiriyey ila nabiyi sala allah alay wasalam xaqiiqatan loogu tiiriyey oo la yidhi nebigaa yidhi nebigaa sameeyey nebigaa arrintaa iqraariyey fii xadratihi lagu- laga yidhi ama laga sameeyey lagu sameeyey oo aanu ink- aan inkirin aw xukuman ama xukum ahaan loogu tiiriyo oo bimacnaa kii xaqiiq ahaan loogu tiiriye mid la xukumownah falmarfuucu marfuuca xaqiiqatan xaqiiq ahaan marfuuc u ahe xaqiiqatan rasuulka loogu tiiriyey qowlu nabiyi weeye sala allah alay wasalam idhaa qaala rasuulu llah qaala nabiyu sala allah alay wasalam ficluhu weeye in la idhaha facala rasuulu llahi kada kaana nabiyu yafcalu kada wa iqraaruhu weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam iqraarintiisa oo la idhaahdo waxaasaa nebigoo jooga la yidhi ama nebigoo jooga la sameeyey ama warkiisu nebiga soo gaadhay falam yunkiru nebigu ma inkirin walmarfuucu ka la rafciye la kor yeelay xukman xukum ahaan loo rafciyey maa kii weeyaan udiifa loo tiiriyey ilaa sunnatihi nebiga sunnihiisa ee la yidhi tusaale ahaan min asunnati sa hadalkii aanas ida tazawaja albikra cala athayibi qaama cindaha sabcan uma qasam waa min asunati unbuu yihi nebigaa yidhi nebigaa sameeyey nebigaa iqraariyey muu odhan markaa si cad nebiga ugumu tiirin oo sunnaha dee ixtimaal baa ku jira inuu sunnihii nebiga yahay inuu sunnihii khulafada yahay sunnihii cid kale inuu yahay ama inuu dee isagu ijtihaaday oo uu qaatay inay arrintaasi sunnaha ay ka mid tahay laakiin saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim sunnaha hadday itlaaqaan sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay uga jeedaan weliba fii macridi fii macridi alxadiidi can alaxkaam alsharciya markay ka hadlayaan axkaamta sharciga marka waxaa raajixa sunnuhu inuu sunnihii nebigii laakiin ixtimaalka galay awgeed baa la yihi waa marfuuc xukum ahaan xaqiiq ahaan marfuuc maaha aw cahdi ama waktigii nebiga loo tiiriyey kunaa nafcala cala cahdi rasuuli illaahi kada waktigii nebigaanu saa samayn jirnay saa hadalkii asmaa naxarna cala cahdi rasuuli illaahi farasan faakalnaahu aftarna cala cahdi rasuuli illaahi fii yowmi haymin uma alacat ishams mar haddii waktigii nebiga loo tiiriyey saxaabigu weliba uu tiiriyey waxaa raajixa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam arrintaasi ogaaday oo wax nebiga ka qarsoomi kara hadduu yahay waxba saxaabigu ma yidhahdeen calaa cahdi rasuulillah mar hadduu ogaaday oo aanu diidinna dee waa sunna taqriiriya marka haddaan cahdigii nebiga loo tiirina tusaalaan naxarnaa farasan faakalnaahun hadday odhan lahayd kaasi waa mawquuf oo ficil dee saxaabo ayuunbay ka warantay aw naxwi dalika ama waxaa wixii shabaha ee naxu maa udiifa ilaa sunnati aw caadi waaya sida saxaabigu shay cidda samaysa inuu macsiyo u idaafeeyo sida abu hureyra markuu arkay ninkii masaajid ka baxay muxuu yihi ama hada faqad casa abulqaasim camaarna muxuu yihi man saama alyowm aladi yushaku fiihi faqad casaa abalqaasim saasuu yihi waxaa la mida saas oo kale wa minhu waxaa ka mida oo mimaa ka mida qowlkii laa yadulu aan tusinahayn calaa mubaasharatihi baashiristiisa iyaahu isaga mimaa ka mida qowlkii laa yadulu aan tusinahayn calaa mubaasharati rasuulka baashiristiisa iyaahu isaga waxa weeyaan uu baashiray wa min waxaa ka mida qowlu saxaabiyi baa ka mid ah marfuuc xukmanka uu idhaahdo umirnaa waana la amray aw nuhiinaa aw naxwihimaa cidda amartay isagoo aan sheegin ama umira annaas sida hadalka ibnu cabaas umira annaas an yakuuna aakhiru caadin bilbeyt ilaa anahu khufifa can ilmarati alxaayid umira bilaal an yashfaca aladaan wayutira liqaama nuhiina can itibaaci aljanaa-is hadalkii umu catiya radia allahu canha marka waa marfuuc xukman hadduu saxaabi yidhaahdo iyo hadduu taabici yidhaahba oo maxaa loo odhan waaya waa marfuuc sariixan lannu ixtimaal baa ku jira cidda amartay inuu nebiga yahay inuu khulafadii yahay inuu umaradii yahay qof mucadam agtooda ahaa inuu amray laakiin mar haddii axkaam sharciya ay ka sheekeynayaanoo xalaal iyo xaraam iyo wixii la halmeela la halmaala dee cidda amarkooda iyo nahyigooda xukum sharci uu ku sugnaa waa nebiga caleyh isalaatu wasalaam marka waxaa raajixa inay rasuulka caleyh isalaatu wasalaam ujeedaan oo lihaada baa la yidhi waa marfuuc xukman akaru ahli lcilmina sidaasi ayay ku tegeen waay wlmawquufu wuu yihi waqowli mucaiha ka qowli bni cabaas uu yihi umira naas dadka waxaa la amray inay ku noqdo aakhiru cahdihim yani cahdigooda ugu dambeeyaa bilbeyt ee biawaafi bilbeyt ilaa anahu asiga she khufifa can alxaaid waa laga dhaafay yanaa awaaf lwadaac baa la amriy wayaan macnaheedu laakiin gabadha xayd kale ee awaafulifaadii samaysay awaafulwadaaca waa laga dhaafo way iska tegi kartaa iyado iskaga tegi kartaa wa qawli waqawlu waqowli umi caiya ka qowli ibn cabaas buu ku cadfiyey ay tihi nuhiina waana laga nahiye can itibaaci اljanaa'iz walam yuczam calayna lagumana adkayn wlmawquufuna maa khabarkii weyaan udiifa loo tiiriyey ila saxaabiy oo lam yahbut aanu u sugnaan lahu isaga xukmu rafci rafci xukumkii aanu u sugnaan wa huwa qowlka saxaabigu xujatun weeye cala alqowli araajixi qowlka raajixa marka le wax lagu dhiso qowlka saxaabiga ee intishaaray walam yukhaalif nasa walam yuclam lahu mukhaalif min asaxaaba daliiluu khilaafay aanay jirin cid saxaabada ka mid oo khilaaftayna aanay jirin hadduu nas khilaafo laa cibrata bihi ida jaءa nahr اllahi baطla nahr macqil kulu yukhad min qowli wayutrak ila rasuul اllah hadduu qowl saxaabi khilaafo saxaabi kale qowlkii khilaafana de waa masale khilaafiya fain tanaasactum fi shayin faruduu ilى اllahi wالrasuul baa ku dabaqmaysa lakin waa qowl saxaabi oo ka ansaxay oo intishaaray oo faafay oo nasna aan khilaafsanayn qowl saxaabina aan khilaafsanayn xujo ma yahay mise maaha sheekhu wuxuu halkan rajaxay inuu xujo yihi waana sida ibnu lqayim oo adilo badan u keenay kitaabkiisa iclaam lmuwaqiciin imaamu shaaficina raximah llahu tacaala madhabuhu fii qowli saxaabi waxa uu yahay waxaynu ku arki doonaa insha allahu tacaala kitaabka kan inoogu xiga ilaa an yukhaalifa inuu khilaafo mooyaane qowlkaa saxaabigu nasan daliil min alkitaab aw isuna aw qowla saxaabiyin aakhara u khilaafo saxaabi kale qowlkii fain khaalafa hadduu khilaafo nasan daliil ukhida waa la qaadan binasi daliilka la qaadan wain khaalafa hadduu khilaafo qowla saxaabiyinna saxaabigaasoo aakharo kale ukhida waxaa la qaadan biraajixi ka xooga badan minhumaa xaalo labadooda uu ka mid yahay ka daliilu rajaxaabaa la qaadan oo adilada loogu gar qaadi doonaa saxaabiya ciddii kale iskhilaaftaba wasaxaabiyu saxaabigu man qofkii weeye ijtamaca la kulmay binnabiyi sala allah alay wasalam muuminan bi xaalow yahay mid nebiga caleyh isalaatu wasalaam rumaysan oo wamaata dhinta calaa dalika iimaankaa dushiisa ku dhinta oo qofkii nebiga in badan la joogay iyo kii in yar la joogay kii arkay iyo kii aan arag intuba way soo geleen waana sida aimat alxadiid sida bukhaari iyo ibnu maciin iyo geyru waaxid min aimat alxadiid ay ku tageen kitaabka alfaqih walmutafaqih alkhatiib albagdaadi uu qoray waa kitaab aada u qayima oo ana kutubta usuul fiqiga ee calaa madhabi ahli sunna ku socota ayuu ka mid yahay wuxuu kitaabkiisa markaa ku sheegay wujuuh turajixu xujiyata qowli saxaabi xujiye markaa rajaxaya oo xoojinaya xujanimada qowlka saxaabiga waaye ka saddexaad waa maxay walmaqtuucu oo ka saddexaadi maa udiifa waa khabarka loo tiiriyay ila taabiciyi taabiciga iyo faman bacdahu cidda ka dambaysa waxaa loo tiiriyey oo qowla ama ficila ama taqriira kaasaa la idhaahdaa maquu maquucu marka waa min awsaaf اlmatn waa matniga sifooyinkiisa munqaicuna waa min awsaafi aلsanad taabici haddaba yaa la idhaahdaa taabiciyu man ijtamac waa kala kulmay bisaxaabiy saxaabiga waa kala kulmay muminan xaalo iyo mid rumaysan birasuuli salى اllah alيه wasalam oo maata dhintay calaa dalika iimaankaana ku dhintay oo riddadu way burinaysaa suxbada iyo taabicinimada iyo idaa maata caleyha alinsaan hadduu qofku ku dhinto ama hadduu ka toobad keeno riddada oo islaamnimada dib ugu soo noqdo ma burinayso acmaasha kale saalixee ka horeysayba riddadu waxay burisaa un idaa maata alayhi caleyha alinsaan qofku haddii uu ku dhinto ayuunbay burisaa waaya walihaada alashcaf ibnu qays oo ah saxaabi ridoobay oo haddana diinta dib ugu soo noqday ahlulxadiid waxay isku waafaqeen calaa dikrihi fii kutubi saxaaba in lagu sheego kutubta saxaabada a waayo aqsaamu lkhabar khabarka qaybihiisa biictibaari turuqihi marka loo eego sanadada uu ku yimi ee uu ku soo arooray inqasimu waa qaybsamaa alkhabaru khabarku biictibaari turuqihi wadooyinka uu ku soo arooray marka loo eego ilaa mutawaatirin buu uqeybsamaa wa axaadin cinda aljamaahiir buu labadaa uqeybsamaa qolada xanafiyadu iyagu mashhuur ayay ku sadexeeyaan mashhuurkaasi oo mashhuurkii qeybaha axaadka ka mid ahaa ee kutubta musalaxa aad ku taqaaneen aan ahayn oo almashhuuru cinda alxanafiyati yakhtalifu can ilmashhuur fii kutubi lmusalax xanafiyadu mashhuurka maxay uga jeedaan mashhuuraan mutawaatir iyo axaad midnaba aan ahayn bay ujeedaan waa khabarka saxaabi quri nebiga calayh salatu salaam uu ka wariyey tiro saxaabo xaddu tawaatur aan gaarhin baa nebiga ka wariyey uma tawaatara bacda dalika intaa dabadeed ayuu tawaaturay maa kaana axaadan fii awalihi mutawaatiran fii aakhirihi ayay mashhuur u yaqaanin waxaanay u tusaaleeyeen xadiidkii cumar inama alacmaalu biniyaat oo inta horeo dhan axaad buu ka yihi xagga dambuu sanadkiisu mutawaatir ka noqdaa kaas iyagu mashhuur u yaqaanin waaye khabarka in loo qaybiyo oo la dhaa sunnihii nebiga u qaybsama mutawaatir iyo axaad tacbiir saxa maaha dariiqada lagu soo naqliyey baa labadaa u qaybsanta laakiin khabarka laftiisu labadaa uma qaybsano waa dariiqatu naqliga warku siduu inoogu yimi ee laynoogu warramay baa labadaa u qaybsana waxaa iyaduna la mida in la idhaahdo sunnu wuxuu u qaybsamaa saxiix iyo xasan iyo daciif hada laa asaasa lahu haddii daciifku uu sunno yahay daciif maxaa loogu sheegaya ilaa mawduuciiba xataa soo gelaya waxaa saxiix iyo xasan iyo daciif u qaybsamaa waa dariiqatu naqliga oo dadkii soo naqliyey iyo say u soo naqliyeen iyo waxaa marka la eega weyey laakiin waxa ay sugnaatay anahu min sunati nabiyi calayh isalaatu wasalaam laa yuusafu bi hadi lawsaaf lagu sifayn maayo awsaafta noocaasa falmutawaatiru maa khabarkii weyn rawaaha ay wariyeen jamaacatu jamaaco kaiiruuna fara badan oo jamaacada kairadu intay gaadhsiisan tahay tiro la ysku waafaqay ma jirto waxaanay u badilan yihiin culimadu muxadisiin iyo usuuliyiinba mutawaatirku inaanu lahayn cadad mucayana tirada wasfigaa laga helo ayuunbuu khabarkooda mutawaatir noqonaya wasfigaa ka dambeeya tirada laga helo tiro yar baa wasfigaa laga heli karaa tiro badan baa xataa laga waayi karaa aduu mid mutawaatirnimadiisa laysku waafaqsan yahay waa jirtaa keebaa mutawaatirnimadiisa laysku waafaqsan yahay maa rawaahu cadadun laa yumkinu xasruhu khabarka tiro aan ama dad aan laba tire koobi karin ay soo wariyaan isagu bilaa shakin waa mutawaatir khilaafnimo geli kara mutawaatirnimadiisa laakiin kaa ka aan ahayne tiro la koobi karaa ay soo wariso kaa mutawaatirnimadiisa ishkaal baaba geli karaaba qof baa odhan karaa hada alcadad ida kana yufiidu cindaka alyaqiin walqaطc falaa yufiidu cindii alyaqiina walqaطc walihada baa culimada qaarkood ay diideenba xadiidka in loo qaybiyo mutawaatir iyo iyo aaxaad a xadiidka xagga sixada un ha laga eego waxaan mutawaatirnimadu iyo aaxaadnimadu mar haddii tiro go-an oo kala saaraysa aanay jirin waa iska shay nisbiye saasay yidhahdeen waaye jamaacadaasoo yastaxiil ay mustaxiil tahay fi lcaadati caadadii sida loo bartay dhexdeeda jamaacadaasoo yastaxiil ay mustaxiil tahay fi lcaadati caadada dhexdeeda an yatawaata'uu in ay isku waafaqaan cala alkadib oo ay bimacnaa ku ballamaan aw yatawaafaquu ama ay isku waafaqaan ay isla helaan wa asnaduuhu ay u tiiriyaanna ilaa shayin shay maxsuusin manaa shay la taaban karo ay u tiiriyaan amr maxsuus ay u tiiriyaan saa inay arkeen inay maqleen inay taabteen inay dhadhamiyeen inay uriyeen wahaakada waxaa laga saarayaa meesha haddii ay u tiiriyaan ilaa shayin macquul oo shay calimuu bimqta bimuqtadaa cuquulihim kaasi mutawaatir isagu noqon maayo cilmi iyo yaqiinna faa'iideyn maayo oo malaayiin min annaas baa la helayaayo shay baatila isku wada waafaqsan baatilnimadiisu binusuus ay ku caddahay wuxuudaas waa mutawaatir la odhan maayo sida falaasifadu waxay isku waafaqeen calaa qidami alcaalam laakiin waxa umay tiirin shay maxsuusa oo waanu aragnay iyo waanu maqalnay iyo waanu taabaniyo waanu dhadhaminay iyo waanu urinay waxyaabahaas xawaasta shantaa mid ka mida umay tiirin waaya mihaalu waa qowluhu salى اllah alيه wasalam uhi man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar markaa mutawaatirku mutawaatir lafdiya iyo mutawaatir macnawiya labadaas uu qaybsama siaad ku aragteen kutub musalax walaa axaaduna ma siwa mutawaatir waxaan mutawaatirhay maa lam tatawafar fiihi shuruud mutawaatir wax kastoo shuruuddii mutawaatirka o dhan aan laga helin baa la dhaha axaad wa huwa axaadku min xayثu rutbatu xagga darajada ثalaaثaة aqsaami saddex qeybood weeye صaxiixu وaxasanu وضaciifu saddexaas uu qaybsama wallah aclam slى اllah عalى nabiyina mxamedi وعlى alih وصaxbihi وslma تsliima kaثيirا